bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo toddobaatanaad tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
ilaahay baa ka warramayey awoodihiisa waaweynee cajaa'ibka badan ee mudan in loo fiirsado la eego madarka iyo habka wanaagsan ee ilaahay usoo shubay xusay alam tara ana allaha yusji saxaaban uma yu'allifu baynah waa isu geegeynayaa daruurihii uma yajcaluhu rukaaman oo iyagoo isdulbaxay oo heegooyinkiisa saaran fatara alwadqa yakhruju min khilaalih dhibicdiibaa dhexdiisa ka soo baxaysa wadqiguna waa dhibicda khilaalkuna waa dhexdiisa wayunazilu min alsamaai min jibaal xagga korena buuruu ka keenay fiiha min barad qaba uu ku sugan yihi oo barafku dee marka uu isdulbaxo waa buurun fayusiibu bihi man yashaa wayasrifu can man yashaa cidduu doonana waa ku ridaa barafka cidduu doonana wuu ka duwaa taa macnaheedu waxa weeyaan dee waa dhib isaga laftiisii soo kordhay si dhinac marka laga eego qabowgaa faraha badan yakaadu sanaa barqihi yadhabu bilabsaar ilaa cayftiinkiisu inuu indhaha la tagu u dhawaanaya waa lalacda iyo xoogga uu leeyahy waa muuqaalka bilowga suuratu lbaqara ku sugan yuqalibu allahu leyla waannahaar habeenkiiyo maalinka ilaahay waa gedgediyaya kanaa imanaya kanaa tegaya kanaa dheeraanaya kanaa gaabanaya kani qoraxdu wataa kana dayax ina fii daalika lacibra arrintaa cashar baa ku sugan wax wax lagu qaato wax lagu fahmo liuli labsaar dadka aragga dheer leh aqoon-yahankaan idhaahno dadka aragtida fiican u saaxiiba ee waxaan loo sheegaya fahmaya wallaahu khalaqa ilaahay uu abuuray kulla daabbatin shay kastoo xayawaana min maa biyuu ka abuuray si looga abuurayba biyahaasaa ilaahay uu ka abuuray aada aragtay yaraantooda fa minhum xayawaankii waxaa ka mid a man yamshi mid soconaya calaa batnihi beerkiisa manta waana loo isticmaalaa waxa caqliga leh oo waasay u badanta mararka qaarkoodna waxaa loo isticmaalaa waxa aan caqliga lahayn maaduna waa sidaa cagsigeedoo maada waxaa loo isticmaalaa wixii aan caqli lahayn mararka qaarkoodna wixii caqlila loo isticmaalo marka halkan waa sidii aan badnayn fa minhum man yamshi calaa badni mid beerka ku siqayaa ka mid a wa minhum man yamshi calaa rijlayn mid laba aadin ku soconaya qoob iyo baadaca mid kasta ha ahaato wa minhum man yamshi calaa arbac mid afar ku soconayaana waa la mid waxba ku socda wax beer ku socda wax xamaaranaya intaba waa leeyihi yakhluqu allahu maa yashaa ilaahay wuxuu doonu abuuraa ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilahay baa wax walba karaa marka biological un in loo eego ma aha iyo hababuurkooda iyo waxaan habka u nool yahay u shaqaysto laakiin cibrada ku jirta sidaa ilahay uu tilmaamaya ina fii dalika la cibra dariska ku jira iyo xayawaankaasi bad iyo berida la yaabka ay leeyihiin kollay wax badan bay arkayaan dadka aada diraaso ugu sameeya u dhambagalan laqad anzalnaa buu ilahay waanu soo dejinay aayaatin mubayinaat aayado cadcad waa qur-aankan kariimka ah mubayinaat laguma marmarsanayo lama fahmin in badan baa had iyo jeer imanka kutubta la haysto towraad iyo injiil waxyaabaa laga sii hayo wax badan oo la xarifoo la qadimo la aakhiray ayaa bilowlon dhammaad lahayn oon lama fahmayn waxay u jeedaan wallaahu yahdii man yashaau ilaahay ciduu doono waxa uu ku hagaa ilaa siraatin mustaqiim jid toosan jidka toosana qur-aankani uu jeexay ilaahay baa ku hagaya cidduu doonaya dadka qaybina waa ka hallaabaysa waa ka ambanaysa aayaadkan soo socdaa waxaa ilaahay ka warramaya nimanka munaafiqiinta la idhaahdo iyo diinta ilaahay say ula dhaqmaan ama cidda sharci iyo xaq dadka ku xukumaysa halkay ka taagan yihiin aragtidoodu say u liidato wayaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintu aamanaa billaahi wa birasuul ilaahay iyo rasuulkiisa rumaynay saasay yidhahdeen wa atacnaa bay yidhaahdeen waanaanu aqbalay hogaansanay uma intay taa yidhaahdeene afka ay ka soo baxday yatawallaa waxa jeedsado ismelmelay fariiqun minhum koox iyaga ka midamaa min bacdi daalik ballantaa dabada ismarooriyey oo qowlkiibay taa hore ka yidhaahdeen yatawallaana waa ficilkii wamaa ulaaika bilmu'miniin kuwaas ilaahay may rumayn baa rabbi wuli kol haddaanu ficilku qowlka waafaqin maya ficilku tixgelintiisuu leeyahy qof wixii uu ku dhawaaqayo cagsigiisa yeelaya reer banu israa'iil markuu ilaahay yidhi nabaduuhu waraa'a duhuurim kitaabkii dhabarkay ka tuureen intay kutub burburan qaadeen inay xagga dambe ka tuurtuureen lama sheegin laakiin way ka tegeen ka tegiduna waxa u eegay midaan kusoo noqod lahayn oo sidii wuxuu qofku dhabarka ka tuuray oo kale leh marka waa dad afkii ka ashahaadanaya ilaahay iyo rasuulkaanu rumaysanno aqbalaynaa leh haddana meel kale ka miisaya arrinkooda waa dhaqankooda waa si kale waidaa ducuu ila allaahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa marka loogu yeedho ilaahay u kaalaya kitaabkiisa rasuulka u kaalaya axaadiista laga dhaxlay ee sugan liyaxkuma baynahum si uu kitaabku u kala xukumo rasuulku u kala xukumo labadoo la odhan kara idaa waxaaba mudh soo tidoo soo baxday idaa fariiqu minhum mucriduun iyadoo koox iyaga ka mid ihi ay sii jeesanayaan oo aanay aqbalaynin ma aqbalayaan yaa yidhi waidaa ducuu ila allaahi warasuulih daacigu kuu doonaya ha ahaado dabcan waa qof khayr leh qofka diin ilaahay dadka ugu yeedhay doorkiisiibuu qaata rusushiibuu wakiilkagaya wadiifadii ay dadka uga tegeen ilaahay loogu dhowaanayay markaasaa idaa fariiqun minhum mucriduun bal waxaad eegtaa astaamaha munaafiqiinta laga maarmaan wey ummaddu inay ka durugto wain yakun lahum lxaqu nimankaa haddii ay isleeyihiin garbaa ku helaysaan diinta ya'tuu ilayhi rasuulkay umanayaan mudciniin iyagoo degdegaya hoggaansan oo guclaynaya hadday is idhaahdaan maanta sharcigunbaa wax idin siinaya hoggarkiinnii sharciga waa ku helaysa waa imanayaan hadday is idhaahdaan sharcigu idin siin maayo dabcan waxaan ay ogyihin inaanay lahayn ay baatil ku doonayaanna dhanka kale u baydheen waa munaafiqnimo dadkoo yidhaahdaa war waxaan aynu doonayno dabcan aynu hella uun maxeerka soomaaliga aynu ku helaynaa ma qaanuunka wadciga ah ee maxkamadaha aynu ku helaynaa ma shareecadda islaamka aynu ku helaynaa dhinacaynu ku helaynaa dabeetana markay garramayaan ay yidhaahdaan war iyamaa laguu qaadaa labadaydaba ayaa caana macnaa labadaydaba waxa weeye kana ogoli kana ogoliye kolba kaan wax ku hela wey maya wain yakun lahum alxaqu ya'tuu ilayhi mudciniin iyagoo hoggaansan bay imanayaan afii quluubihim buu ilaahay ihi qalbigooda maradun ma cudur baa ku sugan am irtaabuu mise way shakisayn am yakhaafuuna mise waxay ka cabsanayaan an yaxiifa allaahu calayhim warasuuluh an yaxiifa allaahu ilaahay inuu ka eexdo calayhim iyaga warasuuluhu iyo rasuulkiisu inay ka eexdaan bal ka kaalaya ulaa'ika hum adaalimuun kuwaasi waa dulmi falayaa qofku marka uu ilaahay diintiisa diiday lagu xukumo ama mujtamacu ama dowladoodu ama hogaaminta ummadaasi marka ay diidaan macnaheedu waa qawad baa jira sidaa ilaahayba qur-aanka uu ku xusay dadkaasi waa inay ka warwarsayin ilaahay waa inay wax kale higsanayaan oo wax kale ay ku kalsoonaadeen qawad baa jira marka waa astaamaha nifaaqa weeye iimaan la-aantu halka ka bilaabantay weeye am yakhaafuuna an yaxiifa allaahu calayhim warasuuluh ma rabbi iyo rasuul ayay qawadeenay ka baqanayaan in uu ka eexdo subxaan allah qofkuna haddii uu ilaahay diida diintiisii waa dareenkaasa ka muuqday magac bixintiisuna bal ulaaika hum adaalimuun bal kuwa aragnaya awliyada ilaahayna eeg innamaa kaana qowla almu'miniin dadka alla rumeeye eraygoodu waxa weeye idaa ducuu ila allaahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa marka loogu yeedho isku xukunka diinta ilaahay iyo ku dhaqankeeda liyaxkuma baynahum weeye yeedhmadani waxay u dhacaysaa diinta ilaahay ha loo taxaakumo garsoor ha laga dhigto oo iyada hayna kala goyso wixii la isku qabto an yaquuluu waa inay yidhaahdaan samicnaa wa aطacnaa gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir ilahay bay ku kalsooyno samicnaa wa aطacnaa bay leeyihin kuwaa horeba way yidhaahdeen markaad dib ugu noqoto aamanaa billaahi wa birasuuli wa aطacnaa way yidhahdeen lakiin maxaa daba taagnaa uma yatawallaa fariiq baa daba taagnaa uma yatawallaa fariiq waa jeesasho inay sii jeesadeen laakiin kuwani kolkay yidhahdeen samicnaa wa aطacnaa iyaga waxaan la soconin uma yatawallaa macnaa waa dad ereygoodii qowl iyo ficilkoodu iswaafaqsan yihin ficilki iyo qowlkiibaa iswaafaqsan saasaa laynooga baahan yihin afka waxaa ka soo baxaya iyo kelmadan aynu ku dhawaaqayna iyo intisaabkan iyo abtirsiinyadeennan islaamnimadu waa inay midhadhal noqotaa waaqiceenna ka muuqataa qoyskeenna ka muuqataa qabiiladeenna ka muuqataa dowladdeenna laga arkaa haddii kale waxay iska noqonaysaa waa noocan ilaahay uu kaga warramo ku eedeeyey wa ulaaika hum lmuflixuun kuwa sidan u dhaqmaya waa kuwa horu maray baa ilahawi wa ulaaika hum lmuflixuun waa kuwa liibaane kuwa horena bal ulaaika hum alaalimuun saasay u kala tegeen dadku diin la-aanina dadkuna isafgaran maayo inay afjeeni isku wada hadlayaan waxaan ahayn lama moodo kol haddii ay dadku diin beelaan wuu yidhi baa la yidhi baa dhaqan u noqonaysa distoor u noqonaysa dabeetana taasi nihaaye ma leh waman yutic illaaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa cidda adeecda u hogaansanta ajiibta aqbasha qof iyo qul iyo ummadba wayakhsha allaha ilaahay ka cabsada wayattaqi ka dhowrsada een ilaahay ku dhiiranen ka hor imanin faulaa'ika hum alfaa'izuun kuwaas way dallaceen haddaad doonaysa dallacaad iyo qof kor u socdoon hoos u ceerin kuwaasa horumar leh faulaa'ika hum alfaa'izuun wuu fawsa hebel ma dhicin ma raasibinkaas waaqsamuu billaahi ilaahay bay ku dhaarteen munaafiqiintii jahda aymaanihim dhaarahooda halkii u adkayd iyagoon waxba la hadhin lain amartahum bay idhaahdeen haddaad amar siisa layakrujun way bixi doonaan jihaadka marka istinfaarka la samaynayo ee la idhaahdo soo baxaay way inay bixi doonaan taasay ku qaadeen ballan oo ay ku dhaarteen macnaha qul waxaad tidhaahdaa laa tuqsimuuha dhaaranina dhaarta joojiya hadhow laga bixi doono daacatun macruufatun ay wlaa lakum daaca macruufa waa aqbalid iimaan qabta oo la yaqaano hagaagsan ilaahay rasuulku waxa idinka doonayaan oo fulisaan taasaa idiin habboon laakiin dhaar la qadimo oo marna lagu fakado maya daacatun macruufatun macnaa haddii mubtada sifaysan laga dhigo khabarkiisi waa maxduud daacatun aqbalid iyo alla u hogaansan macruufatun la yaqaanaa awlaa lakum min alqasab ina allaha khabiirun bima tacmaluun ilaahay waxaad samaynaysaan iyo niyadiin iyo waxaa uga jeedaan xogaal buu yihi qul waxaad tidhahdaa nebi maxamed oo adiicu llaha wa adiicu rasuul ilaahay rasuulkiisa aqbala bal hadda ereyga aaaca intuu soo noqnoqonaya dadka waxa ilaahay ku xidha awliyadiisa ay ku noqdaan iyagoo adeeca oo aqbalid la yimaada waa shaarica xaqiiqiga iyo shaaricuu soo diree nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam mana kala hadhayaan aiicu llaha wa aiicu rasuul saasay ayay isu daba socdaan qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum saasay isu daba socdaana qofku marka uu doonayo ilaahay inuu raalli ka noqdo ciddii diintiisa uu soo dhibay iyo ammaanadana tusaalaha u ahayd ee lagu dayanayo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa inu raadku raa raadkiisi waa inu raaca fain tawallow haddii ay sii jeedsadaan fa inamaa calayhi dushiisa waxaa saaran nebiga maa xumila wixii loo xambaariyey oo ah albalaaq inuu dadka diinta gaadhsiiyo sida ugu mudakarsan wa calaykum maa xumiltum idinkana wixii dushiina la saaray oo ah ammaanada inaa hareera qabataan oo hinjisaan oo nebiga ku garab gashaan calayhi salaatu wasalaam kana sii gaadhsiisaan taasaa dushiina ah waa dadkoo naftooda ku islaaxiya diinta ummadana gaadhsiiya rasuulkana sala allahu calayhi wasalam hawshii ka dhaxla siduu lahaa balliquu canii walow aaya wain tutiicuuhu tahtaduu haddaydin nebi maxamed aqbashaan waydin hanuuni saas weeye oo qofku marka uu sunnada naftiisa amiir uga dhigo waxa ilaahay uu ka soo butaaciyaa xikmad marka uu dhaqan uga dhigo naftiisa alhawa rabitaankeeda kolkaana bidca ka soo butaacda wain tutiicuuhu tahtaduu sawaabka uu qofku doonaya iyo xikmadda ayaa ilaahay uu ku hagayaa markuu ilaahay rasuulka aqbalo adeeco daacaduna waa diintii oo dhan waxaa la faray oo qofku furiyayo wixii loo diiduu ka tago iyo sharciga ilaahay oo sidiisa loo raacoon la qawadin wamaa cala rasuuli nebi maxamed dushiisa ma ahaanin ila albalaaqu lmubiin gaadhsiin cad baa dushiisa inuu dadka si cad u gaadhsiiyo waanu gaadhsiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyagoo asxaab aada u fara badani ay hortaagan yihiin xajatulwadaac sanadii tobnaad ayaa waxa uu leeyahy dadow ilaahay wuu ikiin weydiinaya markuu wacdigii u dhameeyey maxaydin odhan doontaan kolkaasay asxaabtuna uga jawaabeen qad ballaqta wa nasaxta wa adayt allaahuma hal ballaqtu allahuma fashhad ayuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam wamaa cala arasuuli ila albalaaqu lmubiin min allahi arisaala wacala arasuuli albalaaqu wacalayna atasliim kama qaala axad alcalaam ummadda haddaba marka ay ilaahay ka daba ka dambeeyaane diintiisa ay qaataan bal haddaba doorka iyo kaalinta ay ku yeelanayaan hogaaminta caalamkan ayaa ilaahay halkan uu bushaareeye waxa uhi wacad allahu ilaahay wuxuu u yaboohay aladiina aamanuu minkum dadka idinka mid ee mu'miniinta wa camilu saalixaati camallada fiicfiicanna falay layastakhlifanahum fi l ard dhulka in uu gacanta u gelin doono oo hogaamin uga dhigi doono kama stakhlafa aladiina min qablihim kuwii ka horreeyey qisadooda haysaanba siduu khaliifka uga dhigay wakiila dhulka ay u noqdeen qiyaadadii ay u yeesheen sida nebiyullaahi yuusuf nebi sulaymaan dulqarnayn iyo nebi muuse oo aada qisooyinkii qisada in fara badan aynu soo aragnay intuu ilaahay faraacinadii hurgufay inuu kuwa kale halkoodii dejiyey عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يقى فراعنة أود دودي له أي سلا وسي بشارين نبي موسى ولا يمكنن لهم وحو إهر قلن دونا وأسورة قلن اللهم ضدك مؤمنين تا دينهم دين تودي دينهم ودين تأيليهين إلى هايو كان أمان تكلين الذي ارتضى لهم كاسوا وغرى لنغض ورضيت لكم الإسلام دينا الدين ما يدام بلا عايشة الدين ووحى لقول لك مون صدقوا إن الدين تشاكتان لقد كودنا وحكا ليها اسم قبنيت الدين تقبي قيدو بقى وهدم وبناء جاهلية دين هدم كفة ما يتسيد دميسو هي بناء حقا هي صواب كان يدقا كفي علي لها ودون إلا لسه والنظام تغييرية والنظام كم موقنية قيبها كالدوان ايه نلوشها نوالبا الذي ارتضى لهم قاسم بالله رالي وغيه إحي كلابا مايا ولا يبدلنهم وحيلها يدورين دونا من بعد خوفهم انت يا عبسانيا أمنا دقناش دقناش إلها يسرين دونا وسيدي هذا الدين الآن تمرك أن يدفك كنسورين لها ينمنها نظام يكل من يران وشرين وأي كبر يديان اسكبع لين كلام عدو خوف باترية خوف قالك أهر يسوى دين الآن خوف قالك أهر يسوى ضدك أو دين ديرة ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هو دريم السماء تخوف قالك مرية عالم الإسلام سلام عبصنا أيام استخلاف كية تمكين مركا أي عيد كلا كلا وريكتي يجوا بيري أوجد ودين تودي ده كتركي تاسو حي كانت عبصنا فراها بدنا ما أنت إنه أركينا بشاردنا وعيكو حلم تسلا إلى هيبة وتلمامي إن يصير نقضان أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعبدونني بولهين أنيق يعبد لا يشركون بي شيئا وحنا إلى عابد مايان صالحينtii iyo awliyada ilaahay iyo muuminiintu marka hogaaminta dhulka loo dhiibo dowladnimadeeda iyo qiyaadada ay yeeshaan waxa ugu horeeya adkeeyaan ay dhidibada u asana waa caqiidada saxda saliimka waman kafara bacda dalik inta ilaahay tamkiinta iyo awoodda iyo wanaagga ummadda uu siiyey cidda ka gaalowda fa ulaaika hum alfaasiquun kuwaasi waa kuwa alla ka fogaaday الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور شقوين كي قوانا يواقوا ما هينا مناصفته كم حفصدان ما أيكدك تاوحي وحكو عنا ارتزاق ما هينا عيدك أرصدان ما هينا مصالح كارة إيه استغلال قصة ميانة وحيقو أديقيا دينتي لهي إيه ضدك إيه ضلك يقو أديقيا وأقيموا الصلاة بولها لعبادة لأوغا وآتوا الزكاة زكاة نبحية وأطيعوا الرسول نبي محمدنا أقبلا لعلكم ترحمون صلى إذن كنا حريص مستر كان حريصنا لقها لواطا إلهي إن حريصتي سنوة بلارن توانا قيبه دنوا كانت الدوين الدنيا آخرة إلا ذهي أود إلهي ومدى وصيادة إلا ذهي توفيقي هشيستا إلا ذهي ماءها أوكليا وحلا عنيا وحقوبانا حريصتا إلهي وعام لا تحسبنها أمالين الذين كفروا كوي قالوا بمعجزين في الأرض إن دولك كفا كنيا وإلها كفا كنيا أمالين وما واهم النار هلك قالوا نار ولبئس المصير لا الله نقضاء مصير مصير وما الله هلك سوليدت يا أيها الذين آمنوا أدبياتك يا أخلاق دي ونأكسني النبي محمد لقد يني عليه الصلاة والسلام الطهارة أمضة أي كترتي يا ولالتني مدودة iyo qiyamkooda suuban baa ilaahay uu ku noqday adabtii qoyska yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow liyastaadinkum ogolaanshaha idin weydiisteen aladiina malakat aymaanukum addoommaha gacmihiinu ay milkiyeen rag iyo dumar mid kasta acdeen iyo waladiina caruurta lam yabluqu lxuluma qaangaadh aan noqonin oo minkum idinka idinka mid a halaaa maraatin saddex jeer ha idin weydiisteen ma soo gallaa iyo iska soo gelin saddexdaa jeere soo socda alxulum waa qofku waktiga uu ay ka yimaadaan biyaha taranka ee uu ku qaangaarayo da-dii shan iyo tobanka ayd bayuu gaarin waktigaa xila saamadka loo yaqaano waktigaa kol haddii ay aanay gaarine aanay ku dhowaan ku dhow yihiin laakiin kuwaas istiidaan haydin weydiisteen waladiina lam yabluqu lxuluma minkum halaaa maraat saddex jeer saddexdii jeer waa saddex jeeroo dadka cawradoodu ay muuqato isla markaana isdhowridda iyo feejignaantu ay fiicantay oo qofku iska mar dhiganayo oo aanu dee baraarugsanayn oo ay tahay dadku inaanay ku degdegin min qabli salaati alfajr salaada subax ka hor waa marka dadku salaada subax ay u kacayaan ile dadka muslimiinta waktigoodu waxau ku barnaamijaysan yahay sida ilaahay uu doonayo iyo cibaadaadka ay gudanayaan iyo waktiga la fara inay kacaan hurdada ay ka kacaan marka salaada subax ka hor min qabli salaati alfajr waktiga ama la maydhanayo ama la weysaysanayo ee lasoo toosay dharkii aan la gashanin iyo waxiina tadacuuna siyaabakum waktigaa dhar dhiganaysaan oo min adahirati duhurka ah waktiga la yar nasanayo subaxdii waa la kalahay dabeedna qofki wuxuu yarbaahay inuu yar kala saaro hawshii gelinka hore iyo gelinka dambe waxiina tadacuuna marka dhigaysaan siyaabakum dharkiinao min adahirati harka digtiisa duhur wa min bacdi salaati alcishaa iyo salaada cishaay dabadeed waktiga lasii seexanayo saddexdaa jeer ayaa ilahay u idhi istidaan ha idin weydiiseen dadkii waktigii hore la idin fasaxay inay idiin soo galaan halaathu cawraatin lakum haadihi halaathu cawraatin lakum waa saddex jeer oo cawro oo leedihin macnaha waktigu dabcan cawro maaha cawradiinaa waktigaa faydanta laysa calaykum dushiina ma ahaanin walaa calayhim iyo kuwaa lasoo sheegay dushooda junaaxun dembi ma ahaanin bacdahuna saddexdaa wixii kasoo haray waayo de dadkii waabuu iska shaqaysanaya waa la fadhiyaa wakti qofku xaaladiisii caadigaha uu ku sugan yahay xigmadda saddexdan wixii ka soo hadhay looga daayay istiidaanka dadkan ayaa ilaahay uu sheego waxa uli dawaafuuna calaykum kuwa idinku wareegaya weeye hum dawaafuuna calaykum addoommaha iyo ubadkaasi way idinku wareegayaan bacdukum calaa bacdin qaarkiinba kuwa kaley ku wareegayaan aqalkanay galeen kanay ka soo baxeen debadda u baxeen way soo noqdeen waa isku wareegaysaanoo dee waa usradii kadalika sidaasaa yubayin allahu lakum alaayaat aayadihiisa ayaa ilahay u idin cadcadaynaya wallahu caliimun xakiim ilahay baa shay walba ogsoon shay walbana xikmadu yeelaa waidaa balaqal atfaalu ubadku marka ay qaan gaadhaan ubadkaasoo minkum idinka idinka midi alxuluma kolkay gaadhaan waktigii ay mudakareene ay markaa qaangaadh noqdeen oo qofkuna dee islaamka waxa uu ku qaangaadhaya un inuu ama hadday dee gabarh tahay caadaday hesho haddii uu nin yahayna dee biyaha iska yimaadaan isku ixtiraamo ama qofku shan iyo toban uu gaadha sideed iyo tobanku maya sideed iyo tobanku waa qawaaniinta wadciga falyasta'dinuu fasaxa idin weydiisteen kama sta'dana aladiina min qablihim kuwii hore loo soo sheegay siday fasax idin weydiisanayeen ubadkii kol hadday qaan gaadhaan sidii dadka waaweyniba fasax idin weydiisanaya markuu aqalka soo galayayana sidii oo kale ha ahaadeen kadalika sidaasaa yubayinu allahu lakum aayaati aayadihiisuu ilahay idin cadcadaynaya aayadaha wuu caddeeyey cidda loo caddeeyey waa idinka lakum baa ilahay uu leeyahy wallaahu caliimun xakiim labada aayadooda isku xigaba sidaasaa ilahay uhi aayadda dambena waxaa ilahay uhi wallahu samiicun caliim cid sharci kuu dejiso oo wax kuu tilmaanta cid labadaa wasiya tilmaamood lahoo ilaahayaba u wanaagsan wax walbana ogsoon waxna aan meeshii ku habboonayd la seegaynin oon tijaabo gelayn arrin kalea rabbi uu ka warramay marka qawaacidkii iyo axkaamtii aayaadka hore ee xalaynu kusoo qaadanay ayaa mustasnayaadkoodii waxyaaba lasii raac raacinayo oo lagu sii iftiiminayo weeye aayaadkan kuwa ilaahay uu kaga warramay walqawaaciddu kuwa fadhiistay buu ilahay oo min annisaa'i dumarka ah allaatii dumarkaasoo laa yarjuuna nikaaxan guur aan rajaynayn falaysa calayhina junaaxun dembi ma haysta an yadacna siyaabahuna dharkooda inay dhigaan dharkoo dhan ma ahee waa dharka kore jilbaabkii iyo xijaabkii kore weeye hayra mutabarijaatin iyagoo aan isla qaawinaynin biziinatin isqurxin darteed oo haddii qofkan niyadiisu ay inuu isqurxiyo cid istuso tahay maya islaan weynaha haatee haddii arrinku fitna ay ku jirto mar walba asturnaantu waa waajib wa an yastaxfifna buu ilahay inay dhowrsoonaadaan oo dharkooda asturana kore ay iska wataan khayrun lahun taasaaba usii fiicanba wallahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba ogsoon wax walba maqlaya oon waxba ka qarsoonayn markaa dee dumarkuna isku mid maaha qawaacidkan sidaa aayadduba ay fasirtay waxa weeye dumarka markaa ama dhalmadaayey ama hooyooyinka waaweyn ee islaamaha la yidhaahdo kuwaasi xijaabkoodii waa loo ruqseeyey inay fududeeyaan waktiga aan fitnana jirin xijaabkaasina jilbaabka kore uu yahay laakiin dharkii inteeda hohoose asturayay way iska gashanaanaysaa iyaduna waa inay kayra mutabarijaatin biziinat oo aanay wax kale meesha ku jirin oo aafe ahay marka hooyooyinka waaweyn waa laga fuseeyey mar wal oo fitna ay imanayso oo wax laga baqo ama ujeeda timaado iyada kolkaa arinku halkii hore wey sida ilaahay uu markaa tilmaamay inay wanaagsan tahayna waxa wey wa an yastacfifna lahu khayrun lahun mar walba dumarku inay dhowrsoonaadaan ayaa aada iyo aada u wanaagsan oo u khayr badan arrin kalea markaa aayaddan dheer ilaahay uu kaga warramayaa arrintaasi waxa ay xidhiidh la lahayd xagga sabab nusuulka oo had iyo jeer dee ummadda ilaahay uu waxyigan usoo dejinaya waxay ahayd ummad dhaqan hore leh dhaqankaasi dareemo kala duwan buu lahaa waxyaabo aan la isku adkaynin oo la isku adkayn jiray way jireen oon sii miisaan badnayn wax miisaan loo muddo karahoo la fududaysan jirayna wuu jiraa markaa waxyaabaha la dareemo waxaa ka mid a matel dadkan cudurdaarka leh hadduu indhalaa yahay iyo hadduu laangaro yahay iyo hadduu xanuunsanayo dabcan marka jihaadka la tegaya iyaga waa laga rukseeyo waa laga fasaxay dabeedna furayaasha loo sii dhiibi jiray guryahaas waxna kasii cuna siina jooga qaarkood baa cidhiiri dareemay oo yidhi guri dadkii lahaa ay maqan yihiin sidaynu ugu raaxaysan doonaa inuu wax uga cuni doonaa dabeedna aayaadkana ilaahay uu ku fasaxay kol haddii ehelkoodii ay ogol yihiin inay ka faa'idaystaan waxa labaadoo dadka qaarkood ay dareemeen dadkan aynu sheegaynay ama naafada ah ama indhalaawayaasha ah ama xanuunsanaya inaanay wanaagsanaynin wax lala cunaa leanna cawaraadbaa kusoo gaban karta dadka soomaalida waxay dhahaa waa ninkan hebel muxuu naaxay maindhoolo wax la cunay bay dhahaan macnaha dee qofkan meel aad waxmarinaysa ku arki maayo inaad xidhiidhisay iyo inaad kala googoysay marka waxay dhahan war qofkani kol hadduu naafo yahay dee iyo inaan waxba la cuninoo wixiisa gaara looga dhigo mafhuumkaa iyo dareenkaana ilaahay waa saxay oo sida fiican buu tilmaamay dareen kale ayaa wuxuu odhanayay in aanay ku fiicnayn raashinku in la wada cuno mooye in la kala cuno oo iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhiirigeliya sida fiicanna ay tahay in dadka intii iska agdhow ama meesha wax ku wada cunaysaa ay wada cunaan iyadoo taasi ay fuucnayd bay waajib u qaateen dabeedna kala cunkiibaa ay aada u kala haysteen ficlanna dhaqan waxay ahayd carabtuba ay lahaayeen oo iska wanaagsan oo diintii nebi ibraahim waxyaabihii ay ka dhaxleen ka mid ahaa sida xaatim idaai ninkii la odhan jira deeqda caanka ku ahaa ayaa islaantiisii la hadlayay waxa uu lahaa idaa maa sanacti zaada idaa maa sanacti zaada faltamisii lahu akiilan fa inii lastu aakilahu waxdii islaanya haddaad maalin raashin samayso waxaad raadisaa ciddii ila cuni lahayd anigu keligay ma cunayo dabeedna taasna inay iyaduna bannaantay ha wanaagsanaato in wax la wada cuno laakiin oo dee nabigaba calayhi salaatu wasalaam maruu nin usoo cawdo uu lahaa waxna waanu cunaa mana dheregno cabashadaas soo gudbiyey war waxaa laga yaabaa wuli inaad kala tegtegsantihiin oo mid waliba foogii yaraa iyo malqacaddii iyo intii yarayda gaarka loo guranayo uun halkaa ula sii jeesanayo waxaa laga yaabaa inaad kala cuntaana isku rita marka taasi waa gubaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam waajibsan maaha waa sida fiican marka taana waa la fasaxay iyadana in la kala cuni karo oo dadku iyagoo kala goongooniya inay cuni karaan ayaa ilahay marka sababu nusuulka ayaa had iyo jeer wax badan ka qayb qaata nafka in la fahmo oo sababtood ogaataa wax badan bay kuu dhaadhicinaysaa waxa sidaa loo yimi alla wuxuu ihi laysa cala alacmaa xarajun indhalaawe dushiisa dembi ma ahaanin walaa cala alacraji xaraj laangadhana dushiisa dembi ma ahaanin walaa cala almariidi xaraj kii xanuunsanayee bukayna dushiisa dembi ma saaro walaa calaa anfusikum nafihiina dushoodana dembi ma saaro oo dembi iyo gafidin ma haysto an ta'kuluu inaa ka cuntaan inaa wax ka cuntaan min buyuutikum guryihiina hortii dadka qaarkood ay dareen uu soo galay gurigiina waxbaa ka cuni kartaan adigu aada iska leeda aw buyuuti aabaa'ikum ama aabbayaashiin guryahooda aw buyuuti ummahaatikum ama hooyooyinkiin guryahooda aw buyuuti ikhwaanikum ama dadka walaalaha tihiin guryahooda aw buyuuti akhawaatikum ama guriga seedigaayo walaashaa ay leedahay aw buyuuti acmaamikum ama adeeradiin guryahooda aw buyuuti cammaatikum edooyinkiin guryahooda aw buyuuti akhwaalikum abtiyaashiin guryahooda aw buyuuti khaalaatikum ay leedahay aw buyuuti acmaamikum ama adeeradiin guryahooda aw buyuuti cammaatikum edooyinkiin guryahooda aw buyuuti akhwaalikum abtiyaashin guryahooda aw buyuuti khaalaatikum ama habaryarihiin guryahooda aw maa malaktum mafaatixa ama guryaha aa furayaashooda ahaysaane fasaxa la idin siiye inaad ka faa'iidaysataan wixii khayra yaalla aw sadiiqikum ama saaxiibadiin guryahooda abu xaniifa waabaan filayaa ninbaa islaantiisiibaa uga warantay intii aada maqnayd hebel sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel ba ilaa afar bay tiris saaxiibada ayabaa maanta isoo maray su-aashii u horreysuu weydiiyey waxa ay ahayd wax ma ka cuneen guriga markaa haa waan sooriyey bay tiri oo waxbaan siiyey haddaa ko haddaanay sidaa yeeleen saaxiibaday may noqdeen buuri saaxiib gurigaaga wax ka cuni waayo saaxiib maaha sidaa darteed baa qaacida ay fuqahadu kala baxaan la yidhaahdo akhdu maa yuclamu rida almaaliki fahuwa yajuus wixii aada garanayso ka iska lihi inuu kuu fasixi lahaa waa la cuni karaa ama waa laga faaidaysan karaa waxa aada garanayso cidda lihi madalan haddaad hebel halkaa wixiisaa qaata ama waxaa ka cunto ninkuu canaananaya maha karaahiyeysanayana maaha kuu diidi lahaana maaha ee inuu ku faraxsan yuu raalli ka yahay ayaad ogtay waxaa loo daliishanayaa sadiiqikum saaxiibkaa waa isku halayntii weeye isku halayn baad hoos uga nuugtay marka taasi iyada ilaahay waa fasaxay laysa calaykum junaaxun dembi dushiina ma ahaanin an ta'kuluu jamiican inaad wax wada cuntaan wax wada waa waxwada waxwaa wada cunaysana waa sida fiican aw ashtaatan ama idinkoo kala tagsan ashtaadkana waa lagu cuni karaa waa iska jaa-is waa si laga wanaagsan fa idaa dakhaltum buyuutan marka aad guryo gashaan fasallimuu calaa anfusikum nafihiina salaama ilan calaa anfusikum waa la iswada raaciyey ka kusii jira iyo adigu isku naf qudhaa tihiin oo dadka muslimiinta haddee jir keliyu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam salaamtaada walaalkaaga halkan sii joogay salaamtay waa salaam aada naftaada salaamtay waxaa laga faa'iidayaa bay leeyihin aimadu oo kale fasallimuu calaa anfusikum idinku isa salaama assalaamu calaykum wacalaykum assalaam fasallimuu calaa anfusikum daahirkii wey waxa ay isa salaamtaan taxiyatan salaamin cindi illaahi rabbi agtiisa ka ahaato ilaahay u jideeyey mubaarakatan dayiba barakaysan oo wanaagsan mid barakaysan oo carfisan oo qiimo badan oo ilaahay uu idiin jideeyey wuxuu ilaahay jideeyunbaa fiican dadka muslimiinta bariidadooda iyo waxay odhanayaan ayaa ilaahay u jiday kadalika sidaasaa yubayinu allahu lakum alaayaat aayadaha saasuu ilahay idinku cadcadaynaya lacalakum tacqiluun si aa u garataan inaad garataan baa laydinka sugaya oo ku dhaqantaan mar walba aayadda intaasi way soo noqonaysa kadalika yubayinu allahu lakum aayaati kadalika yubayinu allahu lakum alaayaat waa dadku in wax loo bayaaniyaabay u baahan yihin umuurtan ijtimaaciga ama bulshada dhex maraysa tawatur iyo turaan turaa ka timaada haddii aan sida ugu suuban ama ugu fiican aan laga marin caad iyo jeer iska yeelataa xadaafiir iyo xumaan ka iman karta iyo xurgufooyin yaryaroo hoose dhaqan kala haddana ilaahay uu ka hadlo bulshada dhexdooda ah arrin siyaasiya noqon kara mid ijtimaaciya noqon kara inama almu'minuuna baa ilahay uhi dadka alla rumeeyey aladiina kuwii weeye aamanuu billaahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiisii bay rumeeyeen waidaaka macnaha almu'minuuna waa layihi aladiina aamanuu billahi warasuulih ilahay rasuulkiisa iimaan dhaba rumeeyeen oo kii lasoo ammaanaya waidaa kaanuu macahu marka ay nebiga weheliyaan calaa amrin jaamicin arrin guud dan guud marka la hayo arrinka jaamica ahi waa arrin aan qudh khusaynin laakiin ummadoo dhan khuseeya dan guud kolka la hayana lam yadhabuu iskama tagaan xataa yasta'dinuuh jeeray nabiga fasax weydiisaan calayhi salaatu wasalaam ogobay ummaddu fawda ma aha wax iska socda oo faraaro badan oo iswada baal guranayana ma aha laakiin bilow ilaa dhammaad wadadooda milatariya oo wada kala tala qaadanaya oo isla jaan qaadaya mar qura oo isku xidhiidhsan salaadoodaa isku xidhiidhsan xajkoodaa isku xidhiidhsan madaxtinimadoodaa isku xidhiidhsan kala tala qaadashadooda laba hadday xataa safrayaan iyo haddaa afar shaqo meel kaga qabanaysaan mar walba amiir iyo ku-xigeen iyo xokayntii baa jiraysa arrimuhu saasay u tartiibsan yihin marka haddii majlis la fadhiyo dabcan waa inuu jerman leeyahay waa in wax laga wada hadlayaa danguud marka in daduun iska dareeraan ma aha oo la midhiiqiyo boqolkii qofe meesha fadhiya tobanuun ay kusoo hadhaan fasax baa lagama maarmaana xataa yasta'dinu arrinkaasi laga tashanaya jihaad buu noqon karaa xataa cilmi la kala qaadanayaa buu noqon karaa sulux buu noqon karaa dee sidii intii uu ogolaa nasku لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أمورتي الله وقلائن لقولهم وأمرهم شورى بينهم تلاها قد كلك الله أيوه فصحوا مهم sidaa daraaddeed baa majliska nabiga calayhi salaatu wasalaam sida aayadda u dambaysa aada ku arki doonto aayadda saddex iyo lixdanaad munaafiqiintuna wuunay diiban jireen mu'miniintuna fartay taagi jireen markaasaa la fasaxaya xataa yastadiinuhu ilaahay nabiga fasax weydiistaan ma tagaan ina aladiina yastadiinuunaka kuwa fasaxa ku weydiisanaya si ay muraad ay leeyiin u qabsadaan ulaaika kuwaasi aladiina yu'minuuna billahi warasuulih waa kuwa ilahay rasuulkiisa rumaysta arrimaha caamka ah in la fudaydsada maaha qofku maaha mid isagu un isu nool munaafiqa ilaahay markuu ka warramayay baa waxa uhi qad ahamatum anfusuhum tooduun bay udar ayuunbaa u daran danaha ummaddu ma husayso iyaga laakiin dadka alla rumeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam saalixiinta ee muuminiinta amarku ka warramayay waxa uhi man lam yahtama biamri lmuslimiina falaysa minhum danaha guud ee ummadda qofkaan ka fikirin wacyi sarreeye yeelanin arrinkiisu caalami noqonin een humuumta muslimiinta ku weyneyn iyaga ka mid maha nabigu leh calayhi salaatu wasalaam faida staadanuuka libacdi shaanihim arrimahooda qaar ka mida kolkay fasax ku weydiistaan fa'dan u fasax liman shi'ta minhum kaa doonta iyaga ka mida weliba khiyaarka alaale wastakfir lahum allah ilaahayna dembi dhaaf u weydii ina allaha gafuuru raxiim adabiyaadka iyo akhlaaqda wanaagsana nabiga lagula noolaanayo calayhi salaatu wasalaam rasuul allahi muxamed ayaa ilahay halkan uu ku xuso waxau hi laa tajcaluuha yeelina dad yahow ducaaa arasuuli baynakum marka nebi maxamed u yeehaysaan dhexdiina ka ducaai bacdikum bacdaa barkiin siduu kuwa kale ugu yeedhay hebelow taasi ma jirto yaa nebiy allahi yaa rasuul allahi waa erayadaasaa la isticmaalay laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih baad mar kale ilahay wuxu uhi laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiy laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda haddii yeedhmadii la diiday iyo inay la mid noqoto todadka kale sharcigiisuna ka shuruucda iyo nidaamyada kale inuu la mid noqdo maayo hadalkii baa layidhi yaan kor looga qaadin hadalku yuu yeedhmadu iyo ka dadka kale la mid noqon yaan lagala horaynin marka diintiisii in laga horeeyo aan laga dambaynina taas iyaduna kaba daranba qad yaclamu llahu rabbi wuxuu ogaanayaa la socda aladiina kuwa yatasalaluuna siibsiibanaya minkum idinka mida liwaadan xaalayin kuwa gidaaraynaya gidaarada isu tiirkan uu isu dhiibayaa kaa kale uu isu dhiibaya dabeetana waaba libdhayba hal yaraakum min axadin bay leeyihin cidi miyayna aragtaa maya dabeetana waaba la siibtayba aladiina yatasalaluuna way siibsiibanayaan minkum iyagoo idinka midoo de waa munaafiqiintii liwaadan liwaadan waa xaala wey macnaha iyaga oo wax isku toosinaya inuu libdhaabuu rabaa qarsoomana falyaxdar ha ka digtoonaadeen aladiina kuwa yukhaalifuuna can amrihi nebi maxamed arrinkiisa khilaafaya iyo diintiisa an tusiibahum fitna inay balaaya ku dhacdo aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab kulul inuu ku dhaco ha ka feejignaadeen kuwaas amarka nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo la khilaafay diintiisoo la khilaafo sunnadiisoo bidca iyo khuraafaad laga doorto iyo dhaqan cid kale waxay keenaysaa fitno iyo cadaab ayay keenaysaa fitno ka weynina ma jirto iyadoo cadowguna jilbaha uu ku dhigo dadka muslimiintaee midoobi lahaa ee garbaha isqabsan lahana ay safgaran waayaan oo qoloba dhan ay u jeesato oo qoloba meel shaydaan uga heesay ay maslaxad bido aw tusiibahum aw yusiibahum cadaabun aliim alaa hooyaay buu ilahay yidhi inna lilaahi maa fi samaawaati waalard ilaahay waxa u sugnaaday cer iyo dhul waxa ku sugan samooyinka iyo dhulka waxa ku sugan qad yaclamu wuxuu ogaanayaa maa antum calayhi waxaa dushiisa ku sugantihin wax alla waxaa haysaan ilaahay miyaa u hogaansanteen mise waa khilaafteen maa antum calayhi waxa ku dul sugantihin wuu ogyi inaad diin haysaan iyo inaad diin la-aan tihiin wa yowma yurjacuuna ilayhi maalinka ilaahay laydin celinayo laydin horgeynayo fayunabiukum bimaa cami fayunabiuhum wuxuu u warrami doonaa maalinkaa bimaa camiluu wixii ay shaqo qabteen buu u warrami wallahu bikulli shayin caliim ilaahay baana wax walba ogsoon oon waxba ka qarsoomin aayaddu dee waa arrin weyn bay ka hadlaysaa macnuhu waxa weeye ilaaha awooddaa badan sharcigaa u idiin dejiyey qaata alaa lahu alkhalqu waalamru saasay isugu xidhan yihin oo abuurkana isagaa leh taladana isagaa leh caalamkan iyo dadkan iyo ciddii abuurato isaga ah ayaa arrinkooda iyo sharcigooda iyo maamulkoodaba leh lama kala reebi karayo والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان يدنا وسورة دي شنية اللباتنات وطبيعة الطباتنا عيبادوي يدوا قرآن كا مكا كسوة دي مكيقا وحي آدو قوة رمي سورة دو أولها إلهي آدياتك وعجائبك بضن يكو ودي لي وإنكار كل علي وإما الآن دورتي وكفارت أهيو أركتيهو ده kala duwana la yaabka badnaa aad bay uga warrami doontaa suuraddu bal qiyaamaha iyo waxa dadkaasi ay la kulmayaan wayawma yacadu addaalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila waxay suuraddu ka warramaysaa oo ay tilmaami doontaa awsaafta ama tilmaamaha ay leeyihiin awliyada ilaahay qaybteeda dambe waa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna iyaga oo aan ciidina inaga inagaga habboona inaynu ku dhaqano sifaatkaas oo aynu yeelano waana waxa laynoogu dhiirigelinaya bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka waxa baraka batay oo xumaan ka hufan aladii ilaahay nazala alfurqaana kitaabkan kusoo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisao nebi maxameda liyakuuna si uu nebigu ugu noqdo lilcaalamiina nadiira caalamiintao dhan mid udiga ama liyakuuna si uu noqdo qur'aankani iyo furqaankaasi lilcaalamiina nadiiran caalamiintao dhan tabaaraka waa eray ilaahay un loo isticmaalo oo ilaahay baa baraka o dhami ku dhamaatay barakadiisa cidda doonaysa ee weydiisata ayuubaa helaysa cidda baalmartaana way ka qadi alfurqaan waa kitaabkan qur-aanka diintan ilaahay u nasiiyey xaq iyo baatilku kala saara wuxuu kala saaraya dadku waxay ku halaagsamaan iyo waxay ku horumaraan maxaa lagu guuldaraysta maxaase lagu horumaraa wixii xun iyo wixii san qur-aanku wuxuu kala saaro u kala cadeeyey aad bay u muuqdaan waxna waa la deerifeeyo dadka waa laga reebay waxna waa la amro waa lagu gubaabiyo waajib baa lagaga dhigay diinta gerigeedubana waa dar-u lmafaasid wa jalbu lmasaalix wixii mafsado ah dadka in loo cadeeyo ee dhib ku ah dhan walba oo laga reebo wax alla wixii maslaxaana ay usoo jiido adduun iyo aakhiradoodaba alfurqaan calaa cabdihi addoonkiisa in badan ba ereygaasi uu soo noqnoqdaa markastoo ilaahay uu nabiga umana sheeganayo calayhi salaatu wasalaam goobaha qaaliga ah uu ku xuseeyo waxiguu soo dejiyey iyo israa micraajkii iyo intoo dhanba calaa cabdihi waa cubuudiyada iyo addoonnimada oo qofku uu xaqiijiyo oo halka u sarraysu gaadho una doon liyakuuna lilcaalamiina nadiiran risaalada rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay caalami tahay oanay carabna ku koobnayn mandiqad gaara ku koobnayn wakti gaara koobnayn ayaa nasku uu tilmaamayo waxyaabuu nebigu kaga duwanaawaya calayhi salaatu wasalaam ambiyada alladii ilaahay weeye lahu u sugnaaday mulku samaawaati waalardi lahaanshaha cirka iyo dhulka samooyinka oo markaa jamaca iyo dhulka walam yattakhid waladan ubad ma yeelan inaan iyayna mid kasta ha ahaado walam yakun lahu uma sugnaanin shariikun fi lmulk lahaanshaha wax la leh meel kastaba dheh cir iyo dhul dad iyo duunyo bad iyo beri aakhir iyo adduun wax la lihi ma jiro fi lmulki wa khalaqa kula shayin wax walba wuu abuuray faqadarahu markaasuu habeeyey taqdiiran habayn waa qorsheeyey qorshayn wuu jaangooyey jaangoyn wax isweydaaranayaa ma jiro iyo wax malluuqanoo googoyn iyo tijaabin iyo dib u celin u baahan iyo bedeli watakhaduu waxay samaysteen haddaba kuwii gaalada ahaa een awoodaha ilaahay arkaynaen u jeedin min duunihi inta alla ka sokaysa aalihatan ilaahyaal bay samaysteen laa yakhluquuna shay-an aan waxba abuurayn wahum yukhlaquuna iyagaaba la abuuraa ilaahay baa abuuray kuwa caabudaya laftooduna gacmahooday ku wadwadeen walaa yamlikuuna lianfusihim nafahooda uma hayaan kuwa ay caabudayaan daran walaa nafcan dhib iyo dheertoona walaa yamlikuuna ma hayaan ma hananayaan mawtan walaa xayaatan walaa nushuura geeri iyo nolol iyo soo bixid toona soo saarid nushuur soo saarid intaa midna ma hayaan ilaaha waxa lagu sheegay astaamihii ilaahba male wey wixii ilaahay uu xaq u lahaa ee addoommaha ula dheeraa kamaba muuqdaba dacufa aaalibu waalmadluub wey wa qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay idhaahdeen waa taariikh hadhay waxyigu uu qoray ilaa qiyaamaha la akhriyayo ummadaha nabiga la joogay calayhi salaatu wasalaam qaarkood oo ereyadaasi ay kasoo fulayaan nasiib darro ku dhacday weeye in haadaa bay idhaahdeen kanuu nebigu akhriyaya muu ahaanin ilaa ifkun waa been abuurad iftaraahu isagaa soo abuuray isku soo hagaajiyey oo acaanahu calayhi waxa ka xoojiyey oo ka kaaliyey qawmun aakharuuna dar kale dar kalaa la garab qabtay bay idhahdeen isagaa intuu isku soo hagaajiyo soo alifay ayuu la kaashaday ummado kalena ama yuhuudda ama nasaarada ama kuwa afka aada u yaqaana faqad jaa-u buu ilahay yihi xaqiiqanimo ee waxay la yimaadeen dulman gardaro wazuuraa iyo dembi weyn bay la yimaadeen kuwa kalaamkii ilaahay waxaa ka sheegay wa qaaluu waxay yidhaahdeen mar kale asaatiiru alawaliin waa ummadihii hore wararkii iyo sheekooyinkoodii baaliga ahaa iktatabahaa wuu soo qorqortay fahiya tumlaa calayhi waana lagu dul akriyaya lagu yeedhinayaa bukratan wa asiila gelinka hore iyo gelinka dambeba labadaba waa lagu yeedhinaya taasay idhahan gaalo markaa dabeetana wuu qaybay waxay jihaynayaan ay doonayaan dadka inay ka qanciyaan rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo waxyiga markuu akhriyayo aan ku marganayn oo aan kala ilaaweyn oo aanu isku taagaynin markaa waxay leen waa la qaybsiiyey tumlaa calayhi waa lagu dul akhriyayaa bukratan wa asiila loo yeedhinaya قل وحاتر على طر لقاها مسك واسمها أنزله وحسود الشيء الذي إله يعلم سر وحكو قرصون في السماوات والأرض سموين كقرأي يلوك وحكو قرصون صح مغضى الدائرين مغضى وحكو قرصون إله أغاية محبك اللبنين إنه كان غفورا رحيما سقعدن بقلاف أون حريص هو النوع عاسي هذا الكالي حتى هطيمك توبتك ينام غفور بوية رحيم بوية وقالوا وحيد هذا الملك القرآن كي ويررين rasuulkiina weerar bay ku egeeyeeno waxay idhaahdeen maa lihaada arasuuli oo muxuu ahaa rasuulkani macnaha isagaa sheegtay bay leeyihin risaalada yaakulu dacaama raashinkuu cunaya wayamshi fi laswaaq suuqyadana waa daanshabaanshoonaya waaba iska lugaynaya lawlaa unzila ilayhi oo miyaa lagu soo dejiya malakun malagu markhaati furaamuu meesha maraayo fayakuuna macahu nadiira dabeetana uu noqda mid u diga aw yulqaa ilayhi kanzun ama miyaa lagu soo rido maal badan baanan maal loo fura bay idhaah aw takuuna lahu jannatun ama beera muu yeesho ya'kulu minhaa oo wax ka cuno ila waa kanoo uu iska faramaran yahay wa qaala adaalimuuna dulmi falayaashu waxay idhaaheen in tattabicuuna ma raacaysaan ilaa rajulan masxuura nin falan uu falan yahay bay idhahdeen saasay nabiga ku idhahaan calayhi salaatu wasalaam waana dadka iska liita had iyo jeer waxa ka soo furaya waxaa iska lecb saqiirka ah ee lala yaabay aada odhanayso markaad hagaagsanteed fidrada ku sugan tahay waa ragga waaweyn iyo dadka meesha ku noolaa maxaa waxaan ka yeerhsiiyey oo maxaad kuwaa ka eegi kuwaynu maanta joogno waxaa kasoo yeerhaya soo adiga maqlaya kuwa aynu maqlayno ee ilbaxnimada iyo horumarka sheeganaya waxaa kasii daran kuwo kaloo islaam sheeganayo haddana afkaartooda aaminay oo cabbay oo iyaguna microphone usii ah oo inta yidhaahdaan sii odhanaya aragtida noocan ahee lagu qiimeeyo kanzi iyo janno iyo maal iyo wax lagu qiimeeyo iyo qofku inuu dadka wax dheerdheeraado maadaamuu risaaladii iyo wanaag sheeganayo waa aragti iska soo jirtay oo ilahay uhi atawaasaw bihi bal hum qawmun daaquun oo duqyaankaa keenaya waxan qoladii reer banu israa'iil baa markii loo soo saaray ninkii daaruut la odhan jiray ayaa waxay yidhaahdeen annaa yakuunu lahu lmulku calayna wa naxnu axaqu bilmulki min waxay raaciyeen walam yu'ta sacatan min almaal oo sawkan faraha maran bay looma buurbuurinba milyaneerba maaha bay yidhahdeen xaguu dabaqada ku gaaraya halkan uu madaxda ku noqonaya sidoo kale fircoon laftiisuna halkaasunbuu uga miisay isagoo ku qanacsan oo ogsoon dadka wixii uu ka dhaadhiciyey markaa ay la garanayeeneed wa haadihi alanhaaru tajrii min taxti afalaa tubsiruun bula halkan dee waxa waliba alaysa lii mulku misr madaxtinimada masar baan leeyahay webiyaalba ee hoos qulqulayo ninkana miyaa aswira iyo la siiya buuhi wax dahab iyo dee wax ka muuqda marka cumuuman sida dee dadku marka ay leexdaan ay waxu qiimeeyaan ayaa ah runtii dee mid leexsan oo shaydaaniya undur buu ilaahay yidhi haddaba eeg nebi maxamedow kayfa darabuu laka alamhaala siday tusaalayaasha kuugu sameeyeen fadalluu way ambadeenoo falaa yastatiicuuna sabiila jiday ku hanuunaan ma hayaan ma hayaan jiday ku hanuunaan tabaaraka waxaa barako batoo xumaan ka hufan aladii ilaahay in jaa-a hadduu doono jacala laka kuu yeelaya khayran min dalik waxaa wax ka khayr badan buu ku siinaya hadduu doono waanu doonayba jannaatin buu ilaahay ku siinayaa tajrii min taxtiha alanhaar وبياشي قالك هوستي لا يسداو قلقليان ويجعل لك قصورا فوقنا إلهي وكوية لي ها جنبا أيكو عسومي رسولك صلى الله عليه وسلم عيد حركة كتريس بعد كقوين يسأل بابك جنبا أيو يساقوه الرئي صلى الله عليه وسلم يقع عيد يساقك على السنية يساح بابتي سانا يدبتاقين بل كذبوا بالساعة بولاهي لقيامة بيبينية واعتدنا وحانوا أنقنا وضيار من بولاهي لمن كذب بالساعة عدة قيامة بينية سعيرا هلع كغيرية وقبة يا إلهي وضياري إذا رأت مركي نار تاسكاركته إهل كينة يكوى سوق لي من مكان بعيد meel durugsan sheedan markay ka aragto samicuu lahaa waxay u maqlayaan tagayuban wa zafiira iska cadhaysiin iyo foori tagayurku cirkaasay maraysaa cadho markaasay soo buuxsamaysa waa soo karaysa xadiidkii saxiixa baa tilmaamayay intay soo kartaabay soo daynaysaa dhuun weyn oo sida jeegaanta usoo baxda oo toddobaatan kun oo malag ay dib u hayaan toddobaatan kun oo xarig bay leedahay xarig walba toddobaatan kun oo malag ayaa dib u haya marka tagayudan waa zafiira zafiirkaasina dee waxa weeye foorida ka baxaysa wax kastoo qarxa dee waa adiga arkay oo marka uu firdho xuufta ka baxaysa ayaa foori kala noocnoca buu bixinaya mar kalena nasku waxa uu tilmaamaya tarmi bishararin kalqasr kaannahu jimaalaatun sufr aw jimaalatun sufr bahal dabkaasi marka uu qarxay ee zafiirkan uu sii daynayo dhimbiilaha ka duulaya waa kalqasr fooqyo kale wey dad baa taqaanay had iyo jeer dhimbiishiisa aad saa isaga yaro masaxda ama aada shaarka un saa uga duulise eh tan waxaa ka duulaya dhimbiir fooqleeg nacuudu billahi min dalik waidaa ulquu buu ilahay yihi marka lagu tuuro minhaa xaggeeda makaanan dayiqan meel cidhiidhiya oo nag ah marka lagu jufo muqaraniina iyagoo isku xidhxidhan dacow waxay u yeedhanayaan hunaalika halkaa hubuuraa halaag iyagoo odhanaya waa hubuuraa halaaga yagiyo soo xadir ilaahay baa wuxuu ihi laa tadcu lyawma maanta ha u yeedhanina hubuuran waaxidan halaag qura ha u yeedhanina wadcuu hubuuran kaiira halaag badan u yeedha maanta ha isku yaraynina halaag wuu dhammaaday waxalla wixii halaag la odhan jiray halkanuu ku soo uruuray u baaqa baa ilaahay u leeyahy yaa xasratan cala alcibaad wey qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedo ummaddan adoo dareen gelinaya qalbigooda si ay cabsi ugu abuuranto adaalika khayrun dheh makaasaa roon oo wanaagsan oo san am jannatu lkhuld mise jannada lagu waarayo allatii wucida almuttaquun taasoo loo yabo ahay dadka ilaahay ka cabsaday awliyadiisa ah cibaad araxmaan ayaa loo yabo ahay kaanat lahum waxay noqotay jannadaasi jazaan wa masiira abaalmarin iyo meel ay u laabtaan mu'miniintaasi mutaqiintahay ayay u noqotay waana abaalmarin waana masiir camalkoodii baa ilaahay uu kaga abaalmariyey halkay u laabmayaan in la sheegin meel loo sii dhaafayana wayada lahum waxay ku leeyihin fiihaa jannada dhexdeeda maa yashaa-uuna waxay doonaan khaalidiina iyagoo ku waaraya labadaasoo isqabtay aduu ka war maa yashaa-uuna khaalidiin wax alla waxaad doonto qalbigaaga kusoo dhaca ee raqbad iyo rabitaan aada u yeelato ayaad helaysaa mana tegayaba mana dhammaanayaba way raseysmaysaa nicmadaasi way isdulbaxaysaa insaanku waa meesha keliya la sheegay inuu haa ka hodhanayo waan dhergeeye iga joojiye markuu ilaahay yidhaahdo maxaad doonaysaan ilaahay wax walba waadna siisaba ayaa ay jawaabtooda ay noqonaysa laakiin halkan lama sheegin mid idhi iga joojiyayo waan dhergey soo wada mooyaane nooc kastaba ha ahaato kaana waxa uu ahaaday arrinkaa laydiin sheegay calaa rabbika ilaahaaga dushiisa wacdan mas-uula waa ballan ilaahay ay weydiinayaan awliyadiisu oy leeyihiin rabbanaa aatinaa maa wacadtanaa calaa rusulik ilaahay ow nasiibay leeyihin wixii aada noo ballan qaatay rusushu ay noo sheegay wa yowma yaxshuruhum maalinka ilaahay uu soo ururinayo wamaa yacbuduuna min duuni illaah iyo waxay caabudayaan inta alle ka sokayso fa yaquulu uu odhan doono ilaahay baa odhan doono macnaha wadkur bay ka dhigantay waxaad xustaa maalinka intuu ilaahay uu soo ururiyay iyagiiyo waxay caabudeen ayuu leeyahay a antum adlaltum ma idinkaa lumiyey cibaadii addoommahayga haa ulaa'i kuwana kuwiyaan bade ee imaan la-aanta ku sugnaa ku yimi ee ku dhintay waa kuwane ma idinkaa lumiyey wixii la caabudayo am hum dallu sabiil mise iyagaa wadada ka anbaday su-aashana ka dhacday qaaluu waxay idhahdeen kuwa odhanaya waa kuwii la caabudaya subxaanak tansiihan lak ilaahay wadaa xumaan ka hufta maa kaana yambaqii lanaa annaga nooma haboona an nattakhida min duunik inta kaa sokaysa inaanu yeelanno min wliyaa kuwaanu garabsanno na caabuda oo aanu idhaahno ilaahyaal baanu idiin nahay na caabuda kuwaa samaysan mayna min duuni walaakin matactahum waad u raaxaysay wa aabaahum iyo kuwii dhalayba xataa nasuu dikra ilaa ay ilaaween maxay tawxiidkii ama ay ilaaween qur-aankii adiga iyo iyaga isku kiin xidhaya xabl اllahi اlmatiin asiraaط اlmustaqiim ayay ilaaween wa kaanuu waxay noqdeen qawman buuraa qawman halkaa qolyo halaagsamay oo araxba ka jabay bay noqdeen oo iishay qawman buura saasay ku jawaabeen عيسى بن مريم باك كو جوابي سينا كو سو مرينا سوره المائده اخر كده ملائكتي باك كو جوابي صالحين تي لعابدي باك كو جوابي جامداتي وخي قلشناي ان وحن بك ورهين باك كو جوابي الهي ونعمدي برواقدي اسي سيبدنا كلا وكعه ولكن متعتهم واباهم حتى نسوا الذكر معنى هذا وحوية وحي عابدين أصبحوا عبيد الدنيا وعبيد الدراهم إلهي لك كعبود إلهي أضومون نقول الهايين waxa ay nicmada iyo raaxadaasi sari caabudeen markaasay diintaadii inay ilaaween oo deemkaba waa ku ilaalo waanu ka xorownay ilaah iyo diinba waanu ka xorownay kaniisadaanu iska dhignay bay idhahdaan gaaladu markay ka warramayaan laakiin annagu waxaanu ka horumaraynaa xagga dhismaha adduunyada iyo xorriyadda faqad kadabuu buu lahay faqad kadabuukum buu lahay waxaa lala hadlayaa kuwii caabudayaashaha daalibkii baa lala hadlaya faqad kadabuukum way idinku beeniyeen bimaa taquuluuna wixii aa sheeganayseen wixii aad sheeganaysay soo kuwan idinku beeniyey famaa tastadiicuuna kari maysaan sarfan walaa nasran sarfan kari maysaan inaa wixii idinku soo jahaysa iska duudaan oo gaashaanka u qabataan walaa nasran iska dhicinna ma karaysaan oo wixii idinku habsaday inaa iska hinjisaan ama ciddii wax idin yeeshay inaa ka aarsataan oo wax ka soo dhacsataan ma jirto balaayo idinku soo socotana iska duwi kari maysaan mid idna haysatana iskama dulqaadi kartaan waman yadlim minhum ومن يظلم منكم كظلم السمايين كم إذا نذكر عذابا كبيرا عذاب وين أيان الدرسين بين هاول وما أرسلنا ما ننتظر قبل كورتا نبي محمد ومن المرسلين إلا هتان نذرنا إنهم يقول لا يأكلون الطعام راشنكم يعونين ويمشون في الأسواق سوقيا نوي مريين كافيتا إلهي إذا حكمة دي سوى ساكن تبارك وتعالى وحر رسولك الله صادرين دينتا مقلك أهي لدقي سنة لحفظي لقو عمل صليه inuu noqdo muuqaalkeedii oo maqal iyo muuqaal dadku ay u helaan diintii ilaahay si ay xaqii u fahmaan ay u kasaan dabeetana muuqaalkiisii ay arkaan markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa ummadda u tilmaamaya siduu ilaahay u caabudayo inay isaga kaga daydaan akhlaaqdu ummadda kula dhaqmaya inay isaga kaga daydaan akhlaaqdu shisheeyaha kula dhaqmaya inay isaga kaga daydaan xata zawaaj oo uu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam guurku waa sunnahaygii waa sunnihii ambiyada eh halayga dayda ka nacaa sunahaygi ma hayo wajacalnaa buu ilaahay waxaanu yeelnay bacdakum barkiin libacdin barka kale fitnatan balaayaanu uga dhignay waa la isku kiinsaliday atasbiruuna ma sabraysaan waa istifhaam bimacna alamr atasbiruuna ma idin sabri macnaheedu waxa weeye isbiruu mararka qaar buu noqdaa istifhaamku bimacna alamr barkiin oo gaalada ah wajacalnaa bacdakum libacdin fitna qaarkiin kuwa kale fitnay ku yihin idinku fitnaa ku tihiin iyaga oo u yeeridiina iyo u baaqidiina iyo sixidiina way ku imtixaanayeen inay aqbalaan iyan kale idinkuna kuwan daba socodkooda iyo u dhabar adaygooda dhibkooda u dhabar adaygaysaan idinkuna waa ku imtixaananta atasbiruun sabra baa ilahay wuli awliyadiisa ilaahay ku hagayaa inay diinta iyo dacwadda ku sabraan wa kaana rabbuka basiira ilaahaguna wuu arkaya wax ka qarsoon ilaahay ma jiro kii ambaday iyo kii hagaagay intaba way u kala muuqanayaan abaalmarintiina waa diyaar wallahu aclam